Living on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. California.
californiya waa gobolka baaxadda weyn ee ku dhararsan badweynta baasifiga ee ku yaalla dhinaca galbeed ee dalkan maraykanka waa gobolka ugu dadka badan maraykanka waxaanay tirakoobyadii ugu dambeeyey ee la sameeyey muujinayaan in tirada dadka gobolkaasi ku nooli ay cagacagaynayso siddeed iyo soddon milyan oo qof iyadoo ay weheliyaan malaayiin dad ah oo magangeliyo doon ah oo aan sharci haysan gobolkan ayaa gaar u helay cimilo dhexdhexaada oo aan lahayn barafka iyo qabowga halakeeyey gobollo badan oo maraykanka ka tirsan ee ay dhex dabaalanayaan bariga iyo bartamaha maraykanka xilligan lagu jiro winterka amaba jiilaalka sidoo kale xaraaradda kuleylka gobolkan ayaan ahayn mid sidaasi u daran waana ta keentay in dad badan oo ku noolaa gobollo kale ay u guuraan californiya californiya waa gobol isku darsaday xeeb aad u dheer iyo dhul baaxad leh oo barhkii yahay dhulbeereed ay ka soo go'aan dalagyo kala duwan islamarkaana ay ku nool yihiin xoolo iyo xayawaan tiro badan waxaana taasi garab taalla gobolka oo hantiyey magaalooyin iyo goobo taariikhiya oo soo jiita indhaha dalxiisayaal kala duwan oo ka yimaada dunida daafaheeda waxaana ku yaalla kambaniyo waaweyn oo wax soo saarkoodu caalamka wada gaadho waa kan cabdisalaan siciid faarax oo muddo badan degganaa magaalada los angeles oo iiga warramay goobaha dalxiiska loo tago ee californiya ku yaalla gobolkan zahraay ka horumar badan ka sameeyey dhinaca technolojiyada waxaana degan sharikada sharikado caalami ah oo ku caanbaxay waxa loo yaqaano dotcomka haddaad fiiriso waxaa ka mid ah facebook google youtube iyo kuwo kale oo gobolku hoy u yahay waxa waxaas oo dhan kaaga sii daran california waxaa lagu tilmaamaa inay tahay xarunta madadaalada adduunka dabcan waxaan ula jeedaa hollywoodkii bay guri u tahay waxa kaloo iyadana xusid mudan disneyland oo kale oo ku taala magaalada anaheim loo yaqaano oo california ilaa iyo soddon kilometer u jirta waxa kale oo kamid ah seaworld oo iyadana ku taala magaalada san diego ama san diego zoo qudhiisa oo iyadana la xusi karo iyo zahraaya qaar kale oo runtii aad iyo aada u tira badan ka waran cabdisalaan bridgeka san francisco iyo oakland isku xidha bridgekaasi oo dadka intooda badani qaarna uu hadalhayn ku yahay inta timaadana dabcan xiise gaara u sameeya zahraay waa waa bridge aad iyo aada u qurux badan oo aan filayo qof tegay maaha qof kale inaan looga sheekeyn karin markaad fiiriso wuxuu ka dhisan yahay badda korkeeda waxaana uu isku xidhaa labadaas magaalo marka aad fiiriso qaabka loo sameeyey zahra gaar ahaan xiliyada qoraxda ay sii dhacayso oo nalalka ama iftiinka badan u qabto iyo subaxii oo kaleeto indhahaaga aada usoo jiidanaya marka dad fara badan oo usoo tamasho taga gobolka california waa meelaha xusuus qorka ay kusoo qortaan oo haddiiba gobolka ay yimaadaan khasab ay ku tahay zahraay halkaas iyo meelo kale oo hollywoodka uu ka mid yahay haddii ayan tegin inaysan u ahaynba gobolka california inay cagaca dhigaan waa tay cabdisalaan dhinaca kale gobolka markaynu eegno magaalada caasimada wo ama xarunta gobolka wo waxaa jira magaalooyin kale oo ka caansan sida los angeles oo kale san diego san francisco iyo magaalooyin kaleo dhowra magaalada gobolkan u xaruntaahi waa magaalada zahraay waxaa la yidhaahdaa sacramento waxayna u dhowdahay san jose iyo san francisco waxayna ku taalaa dhinaca waqooyi ee gobolka marka weliba waxaa jira zahraay magaalooyin kale oo caana oo kuwaas lamid a ama laala-eeg ka bilaabo san diego oo dhinaca koonfureed xuduudka mexica dhacda aan ku geeyo koonaha kale ee gobolka oregon xuduudka la-ah marka waa san diego ilaa iyo san jose san francisco ilaa iyo sacramento santa barbara ilaa iyo santa ana santa monica ilaa iyo san bernardino iyo zahraay kuwo kale oo caana oo ay ka mid yihiin magaalooyinka isu tegay ee loo yaqaano orange county oo ilaa iyo soddon iyo afar magaalo oo isbahaystay ka mid a weliba zahraay waxaa xusid mudan markaad ka tagto santa barbara oo xoogaa yar un u jirta los angeles ilaa iyo magaalada san diego qiyaastii waa laba boqol oo mayl baan filayaa haddii aysan xoogaa yar ka badnayn waxaa intaa degan dad lagu qiyaasay soddon milyuun qiyaastii in ku dhow dhowr iyo toban milyuun dhowr iyo labaatan ilaa iyo soddon milyuun waxaana ku yaalla magaalooyin aada u tiro badan oo kuwa aan xusnay ay kamid yihiin dhagaxii kor loo tooraana zahraay inuu guri ama gaari ama qof ku dhaco maahe lagama yaabo inuu banaan ku dhaco californiya waxa uu ka mid yahay gobolada ugu dhaqaalaha badan maraykanka sida uu inoo sharxayo faysal cabdi rooble oo ah qoraal soomaaliyeed oo isna degan magaalada los angeles waxa uu noqon karaa haddii maanta uu dal ahaan isku taagi lahaa gobolka california wuxuu noqon lahaa dalka sideedaad ee ugu qanisan macnihii dalka sideedaad buu noqon karaa saasuu qani u yahay dhaqaalihiisuna u weyn yahay california waxa weeye waxay ku xidhan tahay pacific rim ama dalalkan asia oo hadda aada u koraya ama waxa u dhoofiyaan ama waxa kasoo dhoofiyaan oo labada boor ama labada dekadood ee ku yaala los angeles oo ah los angeles uh, port iyo Lo- long beach port oo isku degan labaduba laba isku xaafadooda waxaa kasoo gala wax ku dhadhow afartan percent wax ka badan dhaqaalaha eh, waxa wixii maraykanka la keenayo marka inta badan waxaa laga keenaa asia iyo carabaha sidaad ogtihiin abudabi iyo dubai iyo aad bay ugu xidhan yihiin boortigan california xilliga aan booqashada ku joogay gobolka waxaa laga dareemayay inuu jiro hoosu dhac ku yimi shaqooyinka iyo fursadaha ay dadka dabaqadda dhexe heli karaan taasi oo lagu sababeeyo inuu taabtay hoosu dhaca dhaqaale ee dunida ka jira faysal cabdi rooble ayaan weydiiyey saamayntaasi inta ay leeg tahay haddii dhaqaaluhu dhaco california wuu dhacayaa waxaana aada iyo aad california u saameeyey markuu dhaqaaluhu dhacay laba meelood ayay ahaayeen kow waxay ahayd real stateka ama dhulka iyo guryaha oo runtii eh, marka dhaqaalaha california la eego boqolkiiba toddobiyo toban percent ay ku xidhan yihiin guryaha iyo dhulka dadku kala iibsado ama ay leeyihiin markii guryuhu ay dhaceen california aad buu u saameeyey meesha labaad ee california dhaqaalaheeda aada iyo aad ula sii degtay doolarkan dhow iyana waxaa ka mid ahaa high tech ama sancooyinka sare maadaama simi valley meesha la yidhaaha oo sancadan hadda electroniga iyo internetku meeshay ka bilaabmatay ah oo ku taalla san hose oo iyana ah meel soomaali badani degan tahay markii ay sancadaasi hoodh u dhacday california aada iyo aad ayay wax u yeeshay marka marka la isku daro waxaad moodaa in shaqa la-aanta gobolka iyaga ka taagani uu ka sarreeyo kana badan yahay gobolada kale ee maraykanka waatay faysal dalagan beeraha ka soo go-a xaggee badanaa loo iibgeeya waxaa beeraha ka soo baxa ama halkanaa lagu cunaa oo wadanka gu- ee gobolka gudihiisa ayaa lagu cunaa ama gobolada kale ee maraykanka ayay u dhoofiyaan marka eh, taasina qiimo gaaray u leedahay marka waa solid waa dhaqaale ku salaysan bayc mushtar tacliin iyo technology waxyaabaha la yaab kale ee marka aad tagto indhahaaga soo jiidanaya waxaa ka mid a qaar ka mida magaalooyin ku yaala gobolkaasi oo ay ku wada nool yihiin dadka adduunka ugu taajirsan iyo kuwo loodhan karo waa kuwa ugu saboolsan dadka qaar waxay ku jiraan guryo qiimahoodu gaadhayo ku dhowaad konton milyan oo dollar waxay leeyihiin diyaarado u khaasa oo ay gaar ugu adeegtaan dukaamo iyo suuqyo qiimaha badeecada taalla ay ka yaabinayso dadka caadiga ah waxaanay leeyihiin xaafado u gaara dadka dabaqadda sare aynu tusaale u soo qaadanno magaalada los angeles waa kan cabdisalaan siciid faarax oo inoo sharaxaya magaalada los angeles waxaa dhexdeeda ku yaala xaafado ka tirsan magaalada oo marka aad tagto indhahaaga soo jiidanaya quruxda la yaab kale ee xaafadahaasi ay leeyihiin waxaa degan dad tijaara oo lacag leh waxa kale oo degan iyaguna xidigaha caanka ah ee filimada dhiga ee hollywoodka eh, ka mid ah ama ciyaartooyda caanka ama fanaaniin caan ah waxaa la taaban karaa oo halkan zaara ay xusud mudan maanta inaan ka sheegno xaafada loo yaqaano beverly hills waa mid kamid a xaafadaha adduunkan aan saaranahay ugu qaalisan markaad fiiriso guryaheeda oo kale aad bay qaali u yihiin waxaa laga yaabaa ilaa iyo labaatan milyan oo dollar in la kala siisto ama mararka qaarkood soddon ilaa iyo afartan milyan waxa agaarahaas degan zaarahay dadka ugu taajirsan dunida sida aan xusnay sidoo kale waxaa jira isla magaaladaasi los angeles dad saboola oo ku nool xaafado kale badanaa dadkani ma laha guryo ku habboon waxaanan ku sifayn karaa dadka ay soomaalidu u taqaano qaadaama dhergaha waxaa la sheegay inay maalintii ku nool yihiin wax ka yar shan dollar balse magaaladu ma erido los angeles waxay leedahay bacadlayaal la mid a kuwa ku yaala magaalooyinka soomaaliya iyo dalalka saboolka ah kuwaasi oo alaabta taallaa ay aada u qiimo jaban tahay haba iska tayo hooseeyaane faysal rooble ayaan weydiiyey sida ay magaalo keliyihii u hayso dadkaasi kala hayaamay ilaahay amarkii suuqooda iska leeyihiin meelahay wax ka iibsadaan meelahay wax ka cunaan wax raqiis ah oo laga keenay shiinaha ka wixii xaafadaha ladan say toban doolar laga siinayay ayuu qofkan miskiinku kusoo helayaa eh, hal doolar iyo wax meelahaas waxaan dhaamin intaas california nolosheedu waa qaali guryaha ayaa qaali ah waxaan u malaynayaa iyadii new york waa meesha ugu gurya qaalisan eh, maraykanka hadda virginiana waa soo gaadhaysaa oo guryuhu aada qaali u noqonaya waxaa kale oo california qaali ah ah, health insurance caafimaadka iyo gawaarida insuranska loo galo marka qofku lacagta uu sameeyo meelo badan buu ku bixiyaa oy ka mid yihiin waxyaabaha aan sheegayay insuranska iyo waxyaabahaas ta labaad lacagtayada qayb badan wax naga qaadata transportation ama gaariga aad qaadanayso ama treenkaad raacaysa ama baska because waxaad moodaa inaanu ka qaalisannahay eh, east coastka iyo meelahaas haddii aynu eegno magaalada san diego oo ay ku nool yihiin soomaali tiro badani waxay xuduud la wadaagtaa dalka mexico waxaanay isku muuqdaan magaalada tinwana oo ah xuduudka mexico tinwana waxay marin u tahay boqolaal muhaajiriin ah oo sharci darro ku soo gala dalka maraykanka waxaana ka mida dad soomaali ah oo socod iyo baabuur ay soo raaceen ku soo dhex qaada qaaradda afrika iyo ilaa latiin america marka ay soo gudbaanna waxay iska dhiibaan laanta socdaalka ee ugu dhow si ay magangeliyo u weydiistaan dowladda maraykanka waxaana la geeyaa goobo lagu xabiso inta arrinkooda go'aan laga gaadhayo intii nasiib kulana waxaa la siiyaa warqada ay ku shaqaystaan dalkana ay ku joogaan kuna sugaan sharciga deganaanshaha rasmiga ah ee maraykanka balse waxay waaye adag maraan inta aanay si rasmiya cagahooda isugu taagan waxaase garab qabta dadka soomaalida ee magaaladaasi deggan